qadiyadaha aada uga hadlaysaan oo na hortaaganna wax maanta aan idin yeerayn idin sheegayna maaha qof kasta wuxuu garan karaa waxa na horyaal oo aan ka hadli doono ayaad aan rajaynaya qof walba inuu garan doono xaalufinta dhirta dhuxusha xoolaha irmaan oo la dhoofinayo dadka la xasuuqayo barakicinta dadka dadka lagu soo bedelayo deegaanada la qaadanayo waxa weye waxaas dhan ma idin yeerinaya waa hortiina yaalliin badan baa degan waynu ognahay dhibaatooyinkii maamul isku sheega jubbaland ku dhisan markii la dhisayay xaquuqxumada iyo gardarada lagu dhisay waa loo jeedaa in beelaha qaarkood waxba la siinin ina beelaha qaarkoodana ay qaataan labaatan iyo laba xubnood oo meesha ay degayiin la og yahay beelaha qaarkoodana ay qaataan sagaal iyo toban xubnood beelo weyn oo saddex gobol degtana ay qaadato hal xuban taas horta waa cadaalad xumo marka anoo hadalkayga aan soo koobayo waxaan dhihi lahaa inaan wada tashano calaashaan sistamka meesha ku dhisan wax yar baa u dhiman wax yar oo kooban ayaa meesha ku harsan waxaa loo baahan yahay sistamka imaanaya dambo horta ninkii meesha wax ku noqona ilaah baa ka caalam ah laakiin waxaa loo baahan yahay in cadaalad wax lagu qaybsado aniga waxaan yaabanahay jubbooyinka kii gadan jiray kii gaalkacyo joogay jubbooyinku waa iga horeey anigana xamarla laygu hayo meeshii ani kaa dhi lahaa dad cusee baa kaadihaya ani maxay ii diiday gaalkacyo inaa leegeeyo garowe inaa leegeeyo boosaaso leegeeyo maxaa laygu soo dhabeew anina manta dhaweyna saaka waxaan ka hadlayay la iisoo sheegayay in xildhibaanadii uu inuu aruuriyo rabo oo laba sano asagana uu siiyo ayagana laba sano ay ugu daraan waa hayhaata hayhaata limaatuucaduun ma dhacayso saacad looguma daraayo hal saac
in aysan aqoonsaneyn dowlad ku-sheega ka jirta deegaanada jubbooyinka iyo gado iyo nidaamka axmed madoobe uu horkacayo qodobka labaad qodobka labaad ee laysugu afgartay waxaa ka mid ah in la xureeyo nidaamka xoogga xaqdarada iyo dulmiga ku dhisan eeraas kambooni horjoogana uu yahay axmed madoowe in lala shaqeeyo dowladda federaalka soomaaliya sidii loo bedeli lahaa nidaamka sharci darada ah oo horay ay u diideen baarlamaankii sagaalaad ee soomaaliya iyo nidaamkii lagu heshiiyey ee ahaa adis ababa accord ee uu baalmaray axmed madoobey nidaamkaasna waxaa dhisay genaraal gabra iyo maxamed cabdi afey oo ka kala tirsan t b f l iyo egad oo wakiil waqtigaas u ahaa in la sameeyo dib u heshishiin guud oo dhammaan ay iscafiyaan beelaha degan deegaanada jubbooyinka iyo gado maadaama dadka degan soomaalida ay yihiin dad is-afgaaray waxna ay kala tabanayaan